Deegaanada hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe sida deegaanka Kurshaale oo hoos yimaada degmada Balcad ayaa waxaa fatahaad xooggan ka geystay webiga Shabeelle kaasoo saameyn ku yeeshay nolosha qoysas badan oo markii hore barakacayaal ahaa kana soo barakacay deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe dadka kusoo barakacay deegaanka Kurshaale ayaa ah dad noloshooda ay ku tiirsaneed tabcashada beeraha iyagoona beerahoodii kaga soo barakacay fatahaada webiga Shabeelle halkii ay maciinsadeen ee ah duleedka degmada Balcadna ay mar kale ku wajahayaan fatahaada webiga Shabeelle taas oo nolosha kusii adkeysay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee deegaanka Kurshaale oo warbaahinta la hadla iyo dowladda federaalk Soomaaliya iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta ka codsaday in ay gargaar la soo gaaraan aniga inaa jiraan u malaynaa muddo sano jirto toddobaatan iyo saddex sano weligeyna ma arkin waxaan oo kale waxaan wax oo musiibaa waaye oo ilaahay noo keenay ilaahayna waan ku shukraynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadduu jiro maamul hadday jiraan hay-ado wixii muslin ahoo muslimka ka diirnaxayoo dhan inay muslimkan u soo gurmadaan biyahan waxaa ku jirnaa laba- adi laba bilood iyo bar bishii saddexaada noo socota adi saanaa marna duurka usiirooraynaa marna biyaha u joognaa marnaba iska wada tagnaa oo leenaha intaa aadnaadin waa soo noqoynaa guriga imahayn waa noo soo gelayaan waa ka baxaynaa nafta xanuun ay leedahay
Ee, maanta annaga waxaan joognaa haddaan nahay reer balcad kaasata tuulooyinka ee hoos yimaada amba balcadba xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joognaa maxaa yeele maanta waxaa noo kulmay in maaragtay dalagii aan tabcanay iyo guryihii aan ku hoyo jarnaba iyo intaba biyo naga galeen markii fatahaadina mar iyo laba ma joogno way nagu soo badsatay markii waxaan codsanaynaa maanta in maaragtay uun gargaar iyo waxyaabo maaragtay nala soo gaarsiiyo oo maaragtay hay'adda ee maaragtay masiibooyinkii maareynta ay nala joogaan waxaan si gaar iyo si maaragtay si muuqataba aga codsanaynaa in markaasood gargaarna la soo gaaro maxaa yeele dadkii ee malaria way ku kacday baahiyo oo daawo xumo waa iska jirtaa ee qutub daruurigoodii mehiga dadkan dad beeraaley ayay ahaayeen dadka beerihiina biyaa ka gooyey ee maaragtay aa, xoolana ewalba saasa ma lahayn xoolihina abaaraa ka laysa markii waxaan codsanaynaa in nagala soo gaaro oo markaasoo gargaar in naga soo gaaraan ayaa codsanaynaa maxaa yeele baahida maanta maanta xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joogno haddaan nahay reer balcad qudrad hadday ku yimideen qudrad ilaahayna meel nooga sheegto ma jirto laakiin dowladda hirshabeelle iyo federaalka dhammaanba waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha amniga iyo dowliga iyo wasaaradaha waxaan ka codsanaynaa biyahan dadkan masaakiina saan dhibkan u geysta tuulooyin dhanna ka yimida ilaa xawaadley ilaa halahaan ilaa balcad biyahan saanay u wada socdaan wax hadda oo qof wax ka galana ma aha dadkii waa kuwaanaa guryahooda saanay u wada yaalliin dhibkaanay ku jiraan bannaankaasayna ka jiifaan hadda gurshaale saan ay tahay laba kun iyo dhowr qof wadaa deganeed waana bannaankii aga baxday buulaabtow sidoo kale waa duurkii aga baxeen busley tuule la yidhaha waa ka baxday ilaa iyo qaybtan hadda waxaa dadku wuxuu aruura bannaanka bacaadki bacaadka maxaa lagu cunaa waa may marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu musiibadan naga dulqaado awalan maxaa yeelay ilaahayaa looga sheegtaa ilaahay meel ha nooga diro